qaar ka mida qoysaska ay abaartu saameysay ee ku dhaqan tuulada dixile iyo jalanqo oo ka mida deegaanka lagdheera ayaa la gaarsiiyey raashin deeqa kuwaasoo soo dhoweeyey bariis baana la siiyey sokor iyo buur iyo saliid way mahadsan yihin waxay noo keeneen ariga maxaa ga dhimatay sideetan labaatanna way soo hartay
hadee boosho iyo sokor iyo bariis oon arkaa iyo saliid walaal baa mahad leh ilaahay baa mahad iyo shukri iska leh siday doonaan san allaha sii oo mahadsantihiin bur saliid majaani sokor yaa la isiya waa mahadsantihiin bahay saaidaan u qabnay weliba xoolihii aan haysanaa hatay naga dhammaadeen ariguu naga dhammaaday bulshadani xoolahooda abaartu dhaafisay ayaa sheegay inay baahi badan u qabaan raashinkan waxayna u mahad celiyeen ee dadkii deeqda gaarsiiyey markii ani dixlaan degan yahay dixlaanka imaaday maxaana la siiya raashiin shukriya aadan baa laydhahaa raashiin maxaana la siiya cusbale bariisle sokorle juumbile baashii mijaani'e saliidle xalae booshole alxamdulilaah ilaahay waa mahad iska leh xoolaha ayna daraa tii ka horreysasay u guuraan barna gaari laba dabaqaadi roo barna maxaa la dhihi jiray ay u sii lugaynaana dhexda saaka aabbaan la hadli wuxuu leeyahay dhexdan sii guuraynaa marka wadaadadan way mahadsan yihiin boqolkiiba sagaashan kheyr allaha siiya way xoolihii wixii un ali isiyeyna wax dhammaaday iyo wax hadda noolbo waxaan gacan ku haya male dixlaan deganahay wixii hadda aan haysto oo ama caruur ama dad ahna wax hadda anfacoo loo hayo maanta wuxuu ilaahay ogya ma ogi waxaan ani u hayo malehe waa kii walaalkii isoo booqday ee raashinkan ii keenay ee sokor iyo caana iyo cusba iyo majaani iyo bariid iyo boosho keenay way mahadsan yihiin garabkooda allaha galo garabkooda allaha galo garabkooda allaha galo aakhariya adduunba allaha liibaano allaha liibaano cunadan ayaa waxaa qaybisay mu'asasada alrayaan najarity association oo ah hay-ad khayriya sheekh mukhtaar maxamed oo mas-uulka hay-adda alriyaad jarity oo soo ururiya deeqdan raashinka ayaa ka warbixiya cunada ay bixiyeen
ilaahay baa mahadda iskale waxaa kale oo mahadda mudan oo in loo celiya ay tahay dadka muxsiniinta wax noo soo dhiibay iyo wixii kale hadda ku tala jir inay mataqaana dadka ay ku caawiyaan aad iyo aad baanan ugu mahadinaynaa ilaahay waa fadliga ilaahay weeyaan ka kooban yahay bariis boosho bur saliid sonkor milix ama cusbo waxa loo yaqaano iyo majaani ama riinji ayuu ka kooban yahay sidaadmaxaa kaloo jirta iyadana waxaanu qaybinaa oon dadkaan gaadhsiinaa dad badan waxaa jira iska qaawan dharkaan qaybinaa dadka noo keenainagu aanu sii geynaa meelaha looga baahan yahay marka waxaan codsanaynaa aad weliba aan u soo codsanaynaa dadka muxsiniinta ah wixii u xeeli kara dibad iyo dal iyo dibadda inayna soo gaadhsiiyaan si annaguna aanu ilaahay ajda daraaddii aanu u gaadhsiino dadkaas dadka mataqaanaa u baahan
qaybo ka mida deegaanada koonfurta wajeer iyo dhadhaab ayuu sidoo kaleeto cunno noocan oo kalea ka qaybiyey soddon qoys baan soo gaadhsiinay hadda dadka inta aan siinay soddon qoys oo ka kooban jalaanqo iyo dixiley ayaa soo gaadhsiinay shan iyo toban iyo lix iyo toban iyo afar iyo toban waxaan horey u soo qaybinay sagaashan iyo laba qoys oo wajeer sawd iyo bishii hadda daraato aan soo qaybinay waxaa kaloo horey aan usii qaybinay siddeetan qoys baan iyadana waxaan u qaybinay wajeer sawd iyo lagdheerdhadhaab qoysaska raashinka la siiyey ayaa isugu jiray waayeel agoon iyo naafo waxayna ahayeen dad jilicsan oo baahi badan u qabay raashinka la siiyey maxamed baaruud xuseen warbaahinta star tuulada jilaanqo deegaanka lagdheera